ciidamada booliiska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ayaa lagu soo waramayaa in ay la wareegeen deegaanka lagu magacaabo yaaq baraawe oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay deegaankan ayaa ilaa iyo soddon kilomitir wuxuu u jiraa diinsoor oo ka tirsan gobolkaasi baay wararka ayaa sheegaya in howlgalkan lagu qabsaday deegaanka yaaq baraawe uu ka dambeeyey kadib markii halkaas weerar lagu qaaday iyadoo halkaas ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab xasan maxamed cabdi oo ah wasiirka hubka dhigista iyo weliba dhaqan celinta maleeshiyaadka ee maamulka koonfur galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu sheegay howlgalka inuu ahaa mid qorsheysan oo loogu talagalay al-shabaab in looga saaro deegaankaasi yaaq baraawe iyo weliba deegaano kale oo muhiim ah oo ka tirsan gobolkaasi baay waxa uu sidoo kale uu sheegay howlgalka inuu qeyb ka ahaa howlgallo maalmihii ugu dambeeyey ka socday deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan weerar ka dhacay deegaanka lagu magacaabo wardiinle oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ay ku geeriyoodeen ilaa iyo afar iyo toban ruux oo shacab ah